بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين ودرسي سديدي لواتنات kitaabkii matn اlgaayati wالtaqriib ama matn abi shujaac lilimaam alqaadi abi shujaac axmed ibn اlxusein اlasbihani raximah اllahu tacaala wanafacana bicilmi wuxuu ka bilaabmayaa darsigeenna caaw qowlka uu musanifku leeyahay faslu wman irtada can اlislaam istutiiba ثalaaثa fain taaba wailaa qutil walam yugasal walam yusala calayh walam yudfan fi maqaabir اlmuslimiin waxaynu ku guda jirnay xuduuddii wuxuu halkan kaga waramayaa waxaa loo yaqaano xaddu ridda xadka riddada wuxuu uhi sheekhu waman irtadda qofkii ka ridooba can اlislaam islaamkii aridda waa lafdu yadulu cala اrujuuc oo irtada baa laga keenay irtada riddatan marka waa ism ismasdar oo irtada laga keenay oo bimacna alirtidaad ah masdarku waa irtidaad riddana waa ismasdar marka waa ka noqosho laakiin waa in diintii laga noqdo marka laga noqdo wax la isweydiin karaa dee noqosho waxaa loo isticmaalaa meel mar hore lagu sug wax mar hore lagu sugnaa oo laga tegey oo haddana lagu noqday dadkuna dee islaamnimada way ku dhasheen marka markuu qofkii gaaloobo maxaa riddo loo leeyahay dee shareecadu waxay soo degtay waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dadku gaalay ahaayeen way soo islaameen markay soo islaameen kadib ayaa markaa dee axkaamtiina loo dejiyey marka iyaga dee noqoshay ahayd gaalnimo ay markii hore ku sugnaayeen oy ka yimaadeen inay dib ugu noqonayaan axaadiista markaad fasiraysana de waa inaad waaqici ku fasirtoo wa an yakraha an yacuuda fi اlkufri bacda id anqadahu اllahu minhu kamaa yakrahu an yuqdafa fi الnaar soo may ahayn an yacuuda waa inuu qofku noco inuu gaalnimadii ku noqdo marka ku noqdo waxaad isweydiinaysaa oo qofku haddanu gaalba ahaynna maya waaqica laga hadlayay baa sidan ahaa dadku gaalay ahaayeenoo way soo islaameen waxa islaamnimada ku dhashayee saxaabadu ay dhaleen markaa de waabu koobnaaba dadka badankoodu dad markaa soo islaamay oo markii hore gaalo ahaabay ahaayeen marka tiibaa markaa mustalaxu uu ku sugnaaday marka qof kasta oo diintii islaamka ku sugnaa oo ka baxa waa murtad baa loo odhanaya waa qof markaa diintii ka baxay marka maanta ka noqosho dee ka noqosho waxay u noqonaysaa kii marka hore gaal ahaaye kii kale ka bixid bay u noqonaysaa wuxuu yidhi haddaba waman irtada qofkii ka noqda ama ka gaalooba ka baxa can ilislaam diintii islaamka qofka ka baxa ustutiiba toobadkeen baa la leeyihi waa waajib in sidaa lagu yidhaahdo toobadkeenoo islaamnimadii ku soo noqo laga yeeli maayo mayane ee daniyahow maan qancina iqanciya iqanciya haddii kale dee yaan lay qasbin lagama yeeli marka hore lagugu qasbi maayo inaad diinta islaamka soo gasho dad ahlu kitaab tahay iyo wixii lamidka ahaa jizyada iska bixi gaalnimadaadana iskaga jira adaad adigu jeclaatood ka tagi weyday yani waanu kuguma dilayno laakiin islaamkii baad soo gashay haddana waan ka baxayaa lagaa yeeli maayo qaar baa maanta markaa halkan wax ka raadiyo oo isku daya inay yidhaahdaan maxaa qof dadka maxaa loo qasbaya xoriyaddii meeday iyaga markaa dowladahooda tagta kuwa sidaa leh qaanuunkooda waad ku qasbantahay inaad u hoggaansanto haddaad ku qanci weyda ka waran qaanuunkii ay dejisteen waa timid waad saxeexday waddankooda maadaama aad soo gelaysay inaad qawaaniinta waddankoodan u hoggaansan tahay laakiin qawaaniintii mid ka midaba aad markaad ogaatay ku qanci weyday waxaad tihi anigu qaanuunkan kuma qanacsani dembigiina waad ku dhacdo waxaa la rabaa in lagugu qaado markaasaad leedahay anigu kumaba qanacsaniba qaanuunkan may kaa yeelayaan ya de markaa qofkii islaamka soo galay inuu qawaaniintii islaamka lagu xambaa lagu qaado maxay ku diideen sow isyaalyaal maaha iyagu kooda ama ku raali noqo ama ha ku raali ama ku qanac inuu cadaaladiya ama ha ku qanac waa lagugu qaaday ka islaamka laakiin waxay ku leeyihin layguma qaadi kara ilaa aan ku qanco inuu cadaalad yahay haddaanan ku qancin inuu cadaalad yahay layguma qaadi karo marka waa ahwaa waa dad raba inay iyagu rabitaankooda diinta islaamka ay maaragtay waxa weeyaan u hoggaamiyaan oo ay ku leexiyaan de saxna taasi ma aha sidaad qawaaniintaa ugu hoggaamsan tahay tani waaba qawaaniin rabbaaniyo ilaahay jala jalaaluhu uu dejiyey ilaahay baa xukumay marka horena laguguma qasbine saasaad markaa ku soo gashay haddaad marka hore gaal ahayd adaa ikhtiyaarkaaga ku soo galay inaad ka baxdo laguma ogolo waxaana la ilaalinayaa haybadda diinta diintu waa waxa ugu weyne ummadi ay haysato haddii kale dabaday qaawinayaan oo idinka arkay maanta gaaladii halkay marayaan markay diin la-aani ku dhacday waa kuwa meel walba qaawiyey ee waxay doonaan sameeyey ee filimada wax ugu khariban duubay diin la-aani hadday bani aadamka ku dhacdo bahaa-imta uu ka daraanaya marka diinta si markaa loo ilaaliyo oo aan loo dhayalsan waa la adkeeyey kama bixi kartid maxaa yeelay haddii kani uu ka baxo kani ka baxo kani ka baxo diintii markaa wax iska dhayaldhayala bay noqonaysaa iska fudud oo aan adkayn oo aan waxa wey qiimo weyn lahayn bay noqonaysaa wixii ugu qiimo badnaana wey waman irtada can ilislaam qaar markaa iminka soomaali sheeganayo oo soomaalinimadu maogtahay muslimnimo ma sheegayso soomaaligu maaha inuu jannada u dhashay dad soomaali u dhalatay inaad jannada u dhalatay maaha jannada camal iyo iimaan saalixaa lagu galaa marka qaar maanta bogaa mid buu qoray baa jirayoo xadka riddadan ka doodayayoon dacwad ka qabaa yidhi macno male wax doodgeli karana maaha arrin ijmaaca weeyo ahlucilmigu is ku ijmaacsan yihiin oo dadka muslimiinta agtooda aan muran ku jirin oo shaki ku jirin marka kii shaki geliya dee diintiiba waa ka baxayba waxyaalaha qaطciyaadka ah ee macluum min addiini bidaruura ah haddii uu qofku muran ka keeno diintaba uu ka baxo waxyaalaha lagu ridooba bay ka mid tahayba waman irtada qofkii ka ridooba can ilislaam diintii islaamka ustutiin toobadkeen baa laleeyahy alaaan saddex maalmood buu markaa sheekuy ay alaaata ayaam waa qowl madhabka ku jira culamada kale ee madaahibta kalena ay u badan yihiin laakiin madhabka shaafici waxaa u muctamada waxba saddex maalmood looma baahne hadda toobadkeen baa laleeyay hadduu toobadkeen waa la dhaafinaya wailaa faintaaba hadduu toobad keeno fadaaka de arrintu saasay ku dhan tahay oo waa la iska daynaya wa ilaa haddii kalena quutiila waa la dilaya ninkaa isaga kurkaa laga goynaya seef baana lagu dilaya walam yugasal la maydhi maayo walam yusalla calayhi lagu tukan maayo walam yudfan fii maqaabiri اlmuslimiin xabaalaha muslimiintana lagu aasi maayo waa gaal ninkaas ridoobay toobadkeen baa la leeyahay culamada qaar saddex maalmood sida sheekhu uu maray madhabkuna waa in aan waxba saddex maalmood loo baahnay toobadkeen soo noqo islaamnimadi ku soo noqo wuu ku soo noqday alxamdu lilah wuu soo noqon waayey waa in kurka laga gooyo seef lagu dilo lagana baqanin markaa gaalada qur-aanku yaa ayuha aladiina aamanuu إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله xeerkii gaalada xakameynayay markii ilaahay uu soo dejiyey inaanay kacbada iyo xaramka iyo aaggaa ka soo wareegin ayaa ilaahay uu ogyahay cuduradeenna iyo waxa inahaye gaalada waxaynu u jeclaanaa waa adduun jacayl xoogaa adduunay hayaan ilaa waagii nebiga way hayeen xoogaa lacagay hayeenoo waxa weeye loogu habranayay tiibuu ilaahay ka jawaabayaayo uu leeyahay waxba ha ka welwelina adduun haddaad baahi ka baqanaysaan iyo faqiirnimo ilaahay baa hodan idinka dhigi intiinaaba idinku fillaan qanaacun ha laydinka helo iminka waxaynu ugu habranaynaa aynu axkaamtan u fulin kari la'nahay waa argagixisaa laydin odhan black list baa lagu gelin oo ingri maraykanku gadu gelin oo way kugu dhammaanba waxa weeyaan waa war waa dawlad argagixisay waxba ictiraafinaa la odhan qola argagixiso meesha isku urursatay laakiin xaqiiqadu waxa adduunyadan waa laga tegayaa tii aakhiro ayaa dambaysa maxkamaddii ilaahay jala jalaaluhu maxeerkii gaalku kuu yeedhiyaad fulisay addoon kula mid ahoo weliba kaa qarribanoo dee gaalba ah oon kaadida iska maydhin wixii uu kuu yeedhiyey miyaad fulisay mise tii anigii khaaliqa ahaa ee ku abuuray aan kuu soo dejiyey baad fulisay labada keebaad ka haybaysatay ma amarkaygii iyo khaaliqaagii baad ka haybaysatay sagaalkaasaad ka haybaysatay qofku waa inuu taa markaa ka fikiro ustutiiba alaaan fain taaba wailaa qutila markii la dilo ninkaasi waa nin gaalnimo ku dhintay la dhaxli maayo dadkiisii waxba kama dhexeeyaan xoolihiisu bangiguunbaa lagu shubayaa muslinkay markaa waxuna dhex yaallaan qaraabadiisii waxba kuma leh lama maydhayo isaga lam yugasal in la maydho waxba la maydhi maayo in lagu tukadaana waaba xaaraan xabaalaha muslimiinta in lagu aasaana waa mamnuuc meelahaasaa markaa inta xufrad looga jeexo lagu xabaalayaa oo lagu riday faslun wa taariku asalaati calaa darbayn kii salaadda ka tegey waa laba waa laba u kala baxaya axaduhumaa midka koobaad an yatrukahaa inuu salaada ka taga hayra muctaqidin isagoon aaminsanayn bal liwujuubihaa waajibnimadeeda fa xukmuhu xukmu lmurtadi ninkaas waa nin ridoobaye xukunkii ridadaynu soo sheegnaad ku qaadaysa kii salaadu waajibba ma aha yidhi ama yidhaahda aniga salaadu igu waajib maahoo heer baan gaadhay welinimo ay salaaduba iga dhacdo sidii tii la sheegayey nin xaajiya baa qabi bay ihahdeen xaaji aanu garan maayo de siuu xaaji u ahaa markaasaa deetana waa la weydiy horta xaajigu ma tukadaa baa lagu yidhi markaasay tiri ilaahayba uma baahin salaadda ilaahayba uma baahin arrintaas waa gaalnimo haddaad mooddo inuu qof salaaddu ay ka dhacayso uu ka kaaftoonsan yahay waa arrin khatarteeda leh qaar waxa weeyaan ku odhanaya anigu maaragtay yaqiintii baan gaadho salaadiiba waa iga dhacday kaafir weey kii sidaa yidhaahda hadduu qofku aamino salaaddu inaanay waajibba isaga ku ahayn isagoona xaduu takliifkii ka bixin ama waxa weeye dadkaba inaanay waajib ku ahayn ama salaadii shantaa mid ka mid a duhurka oo kale maalan yidhahda waajib ma ah waa gaaloobay kaasi murtad weeyi xukunkii riddadaan lagu qaadayn hadda soo maraynin والثاني كاللباد أن يتركها وكلو بدن يهي تدك مارك صلاة كتاك أو بدن يهيني أن يتركها إنو صلاة كتاكو كسلا عاجس إنو كتاكو يلسي معتقدا إساقو آمين سل وجوبها إني واجب كتان إيسو الدعية بنا إيسو الدعية مالك الله يلاحظو تكو إيسو الدعية دي هذه يكون لك أنت هاي صلاة دي حوير أور qofkii lahaa dabada hayo duca ma kiciso haddaanad adigii diyaar u ahay inaad salaadii tukato ducadu way fiican tahay laakiin ducadu waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi bay u baahan tahay waan iska fadhiya saasaan u jiifayaa ilaahay ou cuntada afka iigu gur ilaahay ou risiqa afka un iigu rid yay soconaysaa gabarh umula ayaa ilaahay wuxuu uhi wahuzzii ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rutaban janiya ruux baa la yidhi waa umul ma jiro wax aayar afka kuugu dhacaya asbaab baa ilaahay dhigay marka waxaa la doonayaa qofkii inuu dadaalo oo juhdi iyo ijtihaad uu la yimaado marka qofkii kasal iyo caajisnimo uga taga isagoo aaminsan salaaddu inay waajib ku tahay fayustataabu isaga laftiisa toobadkeen baa la leeyay toobadkeen baa la leeyay fain taaba hadduu toobad keeno oo wasallaa uu salaaddii tukado waa toobadkeenkii uune fadaaka wey arrin waxa weeye arrintaas dee way dhan tahayoo fadaaka waadixun kaa xukunkiisu wuu cadyaho dee waa la iska daynaya wailaa hadduu tukan waayo uuna meermeeriyo ama uu yidhaahdo wallahi waxba tukan karaya wixii layga yeelay ha layga yeelo qutila waa la dilayaa isagana isagana waa dil laakiin isagu sidii murtadka ma ahe xaddan gaalnimo looma dilaye xad ahaan baa loo dilayaa waa la xadaynayaa wa kaana xukmu xukunkiisuna wuxuu noqonayaa xukma almuslimiin qof muslima xukunkiibuu noqonaya sidii muslimiinta ayaa loola dhaqmayaayo markii la dilo waa la tahiree waa la maydhayaayo waa la kafanayaayo waa lagu tukanayaayo xabaalihii muslimiintaa lagu aasay laakiin isaga laftiisu waa dil weyn waa markuu salaad qura ka tago uu ka saaro waqtu daruuraheedii waqtu daruuraheedii markuu ka saaro ayaa markaa iyadoo markaa istitaabadin ay ku socoto oo ka saaro ayaa markaa la dilay kitaabu axkaami اljihaad halkan waxaynu uga gudbaynaa jihaadkii axkaamtiisa jihaadku waa in gaaladii lala dagaalamo gaaladii in lala dagaalamo dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka kufriyey ee gaalnimadoodu ay caddayd in lala dagaalamo weeyaan jihaadku وشhراaئط وuجوب الجiهاaد سبع khiصاaل markaa dee جihaadku waa in gaaladaa lala dagaalamo dadka muslimiinta a dagaalka lala dagaalamayo laga yaabo dadka qaarkood inay جihaad ku sheegaan جihaadkan ma aha qitaal banaan wuu noqon karaa dagaal banaan wuu noqon karaa laakiin جihaadkan ma aha haddii markaa cidda dee lala dagaalamaya ay tahay kuwii aynu xalay soo sheegaynay oo kale kuwa dowladdii ka fallaagoobay oo kale waa lala dagaalamaya anagii xalay soo marayn lakiin imika waxaad iska arkaysaa qof muslimiin la dagaalamayo waa jihaad odhanaya oo laga yaabo inuu gaalaysiinayo way gaaloobeen waa dad gaalo waan la dagaalamaya markuu la dagaalamo meeshii qabsado muslimiinun ba haddana isu wada bedelayaan markaas waxaad isweydiinaysaa oo markaa gaalnimadooduma waxay dina cid kale maamulaysay oo xukumaysay magaaladii unbuu qabsanayaayo dadkii gaalnimadii ula dagaalamayey markii uu qabsadana meeshiiba meel muslimunbay iska wada noqonaysa maca dadkiiba iyadoon shahaadaba loo qabanoo aan soo islaamaba la odhanin markaa waa gaalaysiin siyaasiya siyaasad baa dadkii markaa loo tagfiirinaya taas markaa waa in aada la ysaga ilaaliy waxaana waa inaan jihaad lagu sheegin haddii ay dadkani gaaloobeen markii lasoo meeshi waa dadkii saf la soo geliyo o la yhahdo midh midh oo islaama ka dhacdaa taasi kama dhacda meeshii unbay qabsadaanoo saasunbay muslimiin ku noqdaan markaa qalad wey markaa waa in dadkan ay gaaladii caddayd ee gaalnimadoodu waadixa ahayd marka lala dagaalamayo wa sharaa'iu wujuubi اljihaadi ha marka shuruudaha jihaadku ku waajibo maxaad fahamtay jihaadku inuu waajib yahay shuruudaha uu jihaadku ku waajibo buu sheekhu ina yihi marka waxaynu fahanay inuu jihaadku waajib yahay idan waxaan leenahay aljihaadu fardu kifaaya jihaadku waa fardu kifaaya fardu kifaayuhu muxuu ahaa waajibka ummadda wada saaran ee markii qaybi ay la timaado intii kale dembigu ka dhacayo ayaa waxaa la yidhahdaa fardu kifaaya sida salaaddii janaasada oo kale haddaba jihaadku waa fardu kifaaya yuu waajib ku yuu fardu kifaaya ku yahay wa sharaa'iu wujuubi اljihaad shuruudaha jihaadku uu ku waajibaa sabcu khisaalin toddoba arimood weey toddoba shardi wey kow alislaam qof muslina unbuu jihaadku ku waajibaa qof aan muslin ahayn oo gaala muslimiintaba ha ku dhex noolaadee jihaadku waajib kuma aha wاlbuluuqu qaangaadh qof aan qaan gaarin jihaadku waajib kuma aha waa la caqlu inuu garaad leeyahay miyir qabo qofkii waa la jihaadku waajib kuma aha wal hurriyatu qofku inuu xor yahay oo aanu adoon ahayn adoonkii isagana jihaad kuma waajibi wadhukuriyatu labnimadii dumarkii jihaad kuma waajibin jihaadkoodu waa xajka iyo cumrada waa laga khafiifiyey oo jihaadkii ragga ayuunbuu waajib ku yahay dumarka waajib kuma aha wasixatu waxaa kale oo shuruudii ku jira qofkii inuu yahay qof caafimaad qaba oo aan xanuunsanaynin hadduu qofku xanuunsanayo isagana walaa cala almariidi xaraj weeyaano qof xanuunsanaya inuu jihaadi waayo wax dembihii kuma saara wاطaaqaةu calى اlqitaal awood inuu u leeyahay dagaalka qof dagaalami kara waa inuu yahay qof aan dagaalamiba karaynin oo ama gacmo go-an ama indhala ama curyaana kaana jihaadku waajib kuma ah toddobadaa shardi ayaa u yaala dadkii markaa toddobadaa shardi laga helay ayaa jihaadkii fardu kifaaye ku yahay qayb ka midihii waa inay jihaadkii la timaado hadday la iman waayaan dhammaantood way dambaabayaan kuwaasi kuwii shuruudda laga waayeyna iyagu damarnamaba dambaabayaan oo jihaadku kumaba waajibin iyaga waman usira wuxuu adaba galay axkaamtii dagaalka oo waman usira kii lasoo qafaasho ee min alkufaari gaalada ka mida kii la qabto maxbuus ahaan loo qabtae gaalada ka mida facalaa darbayni labaa loo kala qaadi darbun qeybta koobaad yakuunu raqiiqan waa qolo iyagu addoomma ku noqonaya binafsi sabyi soo qafaalashada keli ah sidaa marka loo soo qafaasho sabyigu waa in lasoo qafaasho sidaa marka loo soo qafaashoba qaar iyagu addoomma noqonaya binafsi sabyi yacni soo qafaalashada laf ahaanteeda qabashadaa la qabtay laf ahaanteeda ayaabay waxay ku noqdeenba addoommo wa hum waxa weeye alsibyaanu waannisaau gaalada caruurtoodii iyo dumarkoodii gaalada caruurtoodii iyo dumarkoodii oo markii horena in la dila aan la ogolayn markii sidaaba loo qabto ee khalaas la waxa weeye la xakameeyo dee la qabtay cararkii iyo wixii loo diido gacanta lagu dhigo sidaas loo qafaasho addoommo isu bedeleen kolkii horey safka kusoo jireen xor bay ahaayeen sidaadii loo qabtay loo soo kaxaystayba addoommay noqonayaan kuwaas iyagu deetna khaniimadii baa lagu darayaa waa la qaybinaya wa darbun qayb laa yariqu aan addoonku noqonaynin binafsi sabyi soo qafaalashada keli ah laf ahaanteeda aan ku noqonaynin addoommo wahum waxa weeye alrijaalu lbaaliguuna waa raggii qaangaarhka ahaa raggii qaangaarhka ahaa ee miyirka qabay weeyi kuwa iyaga maxaa laga yeelayaa walimaamu imaamkiiba madaxweynihii mukhayarun fiihim kuwan dhexdooda ikhtiyaar baa la siiyeyoo bayna arbacati ashyaa afar shay buu kala dooranaya afar shay ayuu kala dooranaya xayn afartaasi alqatlu inuu laayo walistirqaaqu inuu addoommo ka dhigo iyagana addoonsado oo addoommo laga dhigo iyagana la qaybiyo oo haniimada lagu daro walmanu in layska sii daayo lagu mano sheegto lagu manaysto in lagu manaysto oo layska sii daayo walfidyatu iyo mayane in madax furasho la weydiiyo bilmaali maal in markaa ay isku furtaan aw birijaali ama ay rag isku furtaan afartaasuu kala dooranaya inuu laayo dumarkii carruurta iyaga in la laayo lama ogolayn addoommaysaa ku noqonayaan iyagu kuwan in la laayo iyo in la addoonsado oo la qaybiyo mujaahidiintii loo qaybiyo iyo in laba iskaba sii daayo iyo in madax furasho la weydiiyo madax furashadiina ama lacag bay noqon ama rag oo raggaasi maxay ahaayeen waa rag ay inaga hayeen oo ay inaga qafaasheen in markaa maxaabiis lagu bedesho muslimiin ahaa iyo in lacag lagu bedesho wey fidyadii labadaas iyaduna usii kala baxaysa afartaasaa la kala dooranaya muxuu dooranayaa marka yafcalu min dalika imaamku afartaa wuxuu ka samaynayaa maa fiihi lmaslaxatu lilmuslimiin ka u maslaxad iyo dan ahaan ugu wanaagsan muslimiinta keebaa muslimka u dan u odhanaya ma inaan maanta iska sii dayno oo ma laga yaaba haddii la iskama sii daayo inay yidhahdaan war nimankani wanaagsanayo soo islaamaanba iyaga iyo qowmkoodiiba de marka taasi markaa maslaxad weyn bay noqonaysa mise inaynu maxaabiis ku furanno inaynu lacag ku furanno in la adoonsadoo la qaybiyo iyo in la laayo tuu u arka inay muslimiinta dantooda iyo maslaxadoodu ay ku jirto iyuu yeelayaa suu doona iskama yeelaya maslaxada muslimiinta iyo islaamka ayuu eegay afartaasu kala dooranay waman aslama kii soo islaama qabla alasri intaan la qafaalan ee aan gacanta lagu dhigin kii islaama ee gaalada ka midii axraza maalahu wa damahu wa sigaara awlaadihi wuxuu ilaashaday oo yacni u badbaaday xoolihiisii iyo dhiiggiisii iyo caruurtiisii yaryaray mid baa shahaatay oo islaamay gaaladii ka mid a kaa isagu laf ahaantiisa lamana addoonsan karo maxbuus ahaana looma qaban karo waa laiska sii waa nin muslina wey muslimiinta ka mid a naftiisii way badbaaday waa dhiigga halka damka cabiray weeyaan maalkiisiina wuu u badbaaday wixii aan islaamnimada ka hor la qaban haddii islaamnimada ka hor xoolihiisii la haniimaystay kadibna uu islaamo intaas iyadu tagtae laakiin wixii dambe ee u hadhay ayuunbaa badbaaday sidoo kale caruurtiisii yaryaraydna waa saas oo kale caruurtiisii yaryaraydna ee aan weli gacanta lagu dhigin iyadoo gacanta lagu dhigin islaamay kaasina iyaguna dee dad caruur muslimiina bay noqonayaanoo way badbaadayaan iyaguna oo lama adoonsan karo waa kuwii yaryareen qaangaarka ahayn amaa wixii qaangaarkaa caruurtiisiiba ha noqdaane dee iyagu markuu isagu islaamo isla markiiba iyagu muslimma noqonayaane dee waa raggaa waaweyna gaaladaa iyagu marka iyagu isaga way ka madax bannaan yihin laakiin wixii aan qaangaar ahayn isagaa la raacinayaayo kol hadduu isagii islaamay si otomaatica unba iyaguna muslimiin u noqonaya deetana markaa way badbaadaya waman aslama qabla alasri intaan la qafaalan oon la qaban qofkii islaama axraza maalahu xoolihiisiibuu badbaadsaday u ilaashaday oo u badbaaday wa damahu iyo dhiiggiisii oo naftiisii wa sigaara awlaadihi iyo caruurtiisii yaryaraa oo iyaguna sidaa muslimiin ku noqday kolkuu taa inoo sheegay buu inoo raaciye wuxuu yidhi wayuxkamu lisabiyi ilmihii yaraayan qaangaarhka ahayn waxa loo xukumi bilislaami islaamnimo ayaa loo xukumi cinda wujuudi alaaثati asbaab saddex arimood mid ahaan haddii la helo saddex sababood mid ahaan haddii la helo ilmihii yaraa muslim buu noqon kow an yuslima axadu abaweyhi waa ilmihii yaraa marka hore gaalnimada ku sugnaaye gaalnimada lagu xukumay an yuslima axadu abaweyhi labadiisii waalid mid ka mid hadduu soo islaamo isaguna muslim buu noqonaya hooyadiibaa islaamtay muslim buu noqonaya aabbihiibaa islaamay muslim buu noqonaya oo waxaa la raacinayaa labadooda ka diin wanaagsan marka kan soo islaamay baa dee diin wanaagsan dee labadiiba soo islaamana hadalba male haddii mid ahaani soo islaamana dee kaa islaamay baa diin wanaagsane kaasaa la raacinaya qof kastoon qaangaar ahayn intuu doono dadiisu ha noqoto afariyo toban jir saddexiyo toban jir toban jir intuu doono ha noqdo kol haddii waalidkiisii islaamay muslim buu noqday hadhow markuu qaangaaro hadduu yidhaahdo anigu dee odaygunbaa islamay anigu maan islaamin laga dhegeysan maayo waxaa la leeyay murtad baa tahay ama waad islaamnimadaadi waad ku sugnaan oo waad ka soo noqon haddii kalena xadkii riddada iyaa laguu qaaday oo ilmaha yari waalidkiisaasunbuu isagu uu tabac u yahay uu soo raac u yahay marka qodobka koowaad waa an yuslima axadu abaweyhi qodobka labaad aw yasbiyahu muslimun ama inuu soo qafaasho qof muslimihi munfaridan isaga oo ka gooni ah can abaweyhi labadiisii waalid ilmihii yaraa haddii dagaalkii lagu qabto oo qof muslimi uu soo qafaasho maxbuus ahaan u soo qabto labadiisii waalidna aan iyaga lasoo qabanin ee ama dee meesha ay ku dhinteen ama ay carareen oy dee gaalada ama aanay marka horeba dagaalka ku jirin oo aan iyagii ciidankan waxa weeye maxaabiistan la soo ururiyay aanay ku jirin ilmaha yari waxa dad ugu dhow baa la yiri kan soo qafaashay marka kii soo qafaashay mar haduu muslim yahay isaguna adoon muslim uu noqonaya waa adoomada waa adoon mar hadii la soo maxbuus maxbuusan loo soo qabtay adoon buu noqday wanaagina binafsi sabiba adoon ku noqonaya marka adoon muslim uu noqonaya kaasina aw yasbiyahu muslimun in qof muslimi uu soo qafaasho munfaridan can abawayhi isagoo labadiisii waalid ka keli ah ama haddii labadii midkood ciidankan maxaabiistan lasoo qabtay uu ku jiro dee waalidkaasaa ka xiga kan soo qafaashay markaa dee addoonnimadii mooyaane laakiin islaamnimadii u sugnaan mayso muslim noqon maayo qodobka saddexaad aw yuujada ama in la helo laqiitan isagoo ilmo markaa baadiya iska dheh ilmo aan markaa de waxa weeye cid markaa dhashay la garanaynin ah oo laqiid ah ilmo la helaya fii daari lislaam dhul islaam in laga helo isagoo laqiid ah laqiid waxaa la yidhaahdaa ilmaha yaree aan asalkii ciddii dhashay iyo de dadkiisii aan la garanaynin ee markaa la helo iyaa laqiid la yidhaahdaa marka in laqiid ahaan loo helo kaasina meesha laga helay hadday dhul islaam tahay waa muslim uun waxaa loo xukumayaa inuu muslim yahay saddexdaasunbuu markaa qofka yari muslim ku noqda saddexdaa qodob ayuu qofkii aan qaangaadhini muslim ku noqdaa kii markaa asalkaba de waalidkiisu ay muslimiin ahaayeen dee markuu dhashaba isagoo musliminbuu dhalanaya kan kale ee markaa waalidkiisu ay gaalada ahaayeene aynu raacinay abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi aynu kula dhaqanay waxa weeye isaguna haddii saddexdan mid ahaan la helo ayuunbuu muslim noqonaya maa meesha ka baxay marka haddii inankii yaraa intuu wax akhriyo oo diinta islaamka uu ku qanco inoo yimaado ina yidhahdo waan islaamay qaangaarba maaha markaasuu inoo yimido wuxuu ina yidhahdo islaamka waan akhriyo waan ku qancay ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah waynu soo dhoweynaynaa laakiin inagu sidii muslimiinta ulama dhaq waynu soo dhoweynaynaa masaajidka inala joogo laakiin muslim maaha kol haddaanu qaangaar ahayn kol haddaanu qaangaarin muslin ma aha laakiin isaga kuma odhanayno de gaal baa tahay waynu soo dhoweyneynaa ilaa intuu ka qaangaaraya isagoo markaa ashahaadanaya sidaaduu u qaangaaray isagoo markaa dee shahaadadii iyo wada ayuu wuxuu noqonayaa axkaamtii muslimiinta usugnaanaysa laakiin inta ka horeysa waa ilmo yaroo ilmo yari hadalkiisu wax ka soo qaad male hadduu gaaloobana ma gaaloobi karo oo imika kuweena yaryare aan dee qaan gaarin hadday waxyaalo gaalnimo ah ku hadlaan ma gaaloobayaan oo inagii xadkii dee riddada markaynu ka hadlayna inaynu ishaarnay ahayd waa inuu caaqil baaliga yahay qofka ridoobaya caaqil baaliga waa inuu yahay qof isqaangaadhna ah caaqilna ah oo aan waallay marka ilmihii yaraa ma gaaloobi karo oo hadalkiisi baan wax ka soo qaad lahayn saasoo kale islaamnimadiisiina iyadana waxba lagu dhisi maayo ilaa uu markaa qaangaabo faslu waman qatala qatiila ucطiya salabah axkaamtii jihaadku weli ku jiraaye wuxuu yihi waman qatala qofkii dila qatiilan qof la dilay qof la dilay qofkii dila yani waa qofkii qof dila idan dib buu qatiil ka noqonaya qatiil ma dili kartid qof la dilay ma dili kartide waaba la dilay kaase lakin waxaa loo jeedaa qofkii qof dila marka af carabiga de inagu qof la dilay qof dila af soomaali ma noqonayo markiiba waad ka boodeysa waa maxay hadalkaasi baad leedahay laakiin af carabiga wuxuu leeyahay wax biictibaari maa sayakuunu la yidhaahdo iyo wax biictibaari maa kaana la yidhahdo iyo oo balaaqada lagu dhigto markaa qatiilan dee dib buu ka noqday qatiile markii la dilayay qatiil muu ahayn uctiya waxaa la siinayaa salabahu xamaantiisii ama wixii uu markaa wixii laga furay salabku waa waxaan qofkii markii la dila lagala baxayo dharkiisii iyo lacagihii uu jeebka ku sitay iyo daabadii uu fuushanaa faraskii iyo wixii lamidka ahaa iyo hubkii uu sitay iyo waxaan lagala baxayee laga furay laga furtay waxa qaadanaya ninkii dilay ninkii nin gaala dilaa markii jihaadka lagu jiro kii gaal dilaa salabkiisuu leeyahay xamaantiisa iyo waxyaalaha laga qaatee lagala baxay isaga ayaa iska yeelanaya waay oo markaa haniimadii laguma darayo wey haniimadii la qaybinayo lagu dari maayo oo haddii nin weliba kii uu dilay wixii uu watay kala baxo maxaa haniimo noqonaya baad isweydiin karaysa nin weliba kii uu dilay hadduu la baxo maxaa maxaa haniime ah dee haniimadu siyaabo badan bay ku timaadaa haddii leebum lasku qof dilayba la garanaynin wixii laga qaadaa waa haniimo wixii ay ka yaaceen oo dhani la soo ururiyey iyaguna waa haniimo waxyaalaha kalea haniimada noqonaya laakiin kii aad dishay wixii aad kala baxdo adiga iskale waman qatala qatiilan qofkii qof dila gaal ah jihaadkii marka lagu jiro ucطiya salabahu wixii ninkaa laga saare lagala baxo isaga ayaa iskale watuqsamu اlghaniimatu bacda dalika markii salabkii haddaba dadkii mustaxiqiintaha ee salabka xaq u lahaa la siiyo haniimadii wixii gaalada laga qabsada ee soo haray yaa la qaybinaya marka waxaa la qaybinayaa waa marka salabkii la bixiyo ee ninkii lahaa la siiyo wixii soo haray ee khanaaimtii kale lasoo ururiyey gaaladu ay ka yaaceen iyo wixii laga qabsaday iyo dadkii laga qabtay ee maxaabiista ahaa iyo wixii ay wateen ee adduun ahaa waxaasaa haniimadii noqonaya oo watuqsamu alghaniimatu bacda dalika ay bacda asalabi weeyi salabka dabadii haniimadii waxaa loo qaybin calaa khamsati akhmaasin shan khumus shan qori gebigeed inta laysku wada daro ayaa shan qori oo islaag laga dhigi fa yucطaa waxaa la siin arbacatu akhmaasihaa an afar khumus afar qori liman shahida alwaqcata ciddii dagaalka xaadirtay ciddii dagaalka xaadirtay baa la siin markii shan qori laga dhigo shan meelood oo isleeg marka haniimadii laga dhigo afar ka mida ciidankaa le ciidankan dagaalamayay marka waa aya ciidankii waa qof kasta oo dagaalku intii uu socday joogay biniyati alqitaal isagoo niyadu meesha ku yimid inuu jihaado ay tahay aa meeshaa ku baxaya kuwii iyagu aan jihaadayna iskala socday ama alaabta waday ama alaabta siday ama ganacsatada ahaa qaar iska ganacsato oo iyagu waxaa jira maalan halkaa dagaalu ka socdo un iyagu inay wax ka iibiyaan ku tala gashan oo suuq halkaa iyagu maaratay suuqun meeshaa u arkay kuwaas waba kuma laha muslimiin ba ha noqdaan waxba kuma laha haniimadii ciddan waqcada iyo dagaalka timid waa inay biniyat alqitaal ku timid niyo dagaal sidoo kale kii aan niyo dagaal ku iman laakiin dagaalamay isna waa la siinaya marka hore hadduu dana ganacsada baa iska ahaado ama qof lasoo kiraystay oo alaab iyo wax ilaalinaya ha iska noqdo hadduu laakiin jihaadkii galuu jihaado waa lagu darayaa hanaaimtii uu ka qeybgelaya kii maaragtay niyo dagaal ku yimid ama ha dagaalama ama yaanu dagaalamine isagana waa la siinaya fa yucطaa waxaa la siin arbacatu akhmaasihaa afar khumus waa afar qoriye liman shahida alwaqca ciddii dagaalka iyo dhacdada iyo macrakada timid ee xaadirtay maarata waxa weeyaan joogtay maxaa meeshaa ku baxay marka qofkii iska yimid goor haniimadiiba lasoo ururiyeyoo uun meesha yimid oo la qaybinayo yimid kaasi waxba kuma laha wa yucطaa haddaba waxaa la siin lilfaarisi ninkii faariska ahaa ee faraska kudagaalamayey kii faraska ku dagaalamayey alaaثatu ashumin saddex qori baa la siin waliraajili kii lugeynayana sahmun waaxid hal qori baa la siin markii aar afar qori baynu qaniimadii shan baynu u qaybnay afar qori baynu markaa isku daraynaa hal qori baynu gaar u saaraynaa afartii kale waynu isku daraynaa kolka afartaa la ysku daro yaa waxaa la samaynayaa ciidankiibaa la tirinaya ciidankii marka la tiriyo intuu yahay la ogaado tiradoodii la helo ninkii faraska ku dagaalamayey saddex nin baa la xisaabinaya kii faraska ku dagaalamay saddex baa laga dhigaya ninkii lugeynayee isagu iska lugeynayey ama awr ku dagaalamayey ama dameer fuushanaa isla halkii un kuwaas waa isku wada xukunuun iyagana waxaa laga soo qaadi hal qof deetana tiradiibaa deetana sidaa haddana loo ogaano markaasaa deetana la xisaabin oo markaa loo qaybin tiradii guud iyadoo qofkii faraska fuushanaa saddex la xisaabiyey ayaa laysku wada dari tirada guud markaa intay noqoto ayaa markaa dib xoolihii khumuskii iyadoo gaar baynu hal qori baynu gaar u saarno kaasi isagu halkaasuu iska oolaya laakiin intii kale aynu isku darnay ayaynu haddana tiradii guud u qaybinayna deetana kii markaa faraska fushanaa saddex nin baynu ka dhignoo saddex qori baynu siinaynaa kii lugeynayeyna hal qori baynu siinayna waktigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam laakiin iminka dee farasna uguma dagaalamo waxaa lagu dagaalamaya dabaabada iyo tignika iyo cirka markaa waa laga adii la ijtihaado iminka in la yidhaha malaha kuwa cirka ayaa malaha halkii faraska gelaye iyaga uun ha loo badiya soo ma malaha saasay dee noqonaysa lakin waa ijtihaad bay u baahan tahay culamada mucaasiriinta ee darajatulijtihaad gaadhay inay markaa dee ka fadwoodaanoo ay ijtihaadaan bay noqonaysaa maanta waxa weeye wixii lagu dagaalamayay waa dabaabada iyo baybay iyo waxyaalaha ayna maaratay waxa weye tignika kale iyo iyo diyaarada wey markaa waxaan u malaynayaa halkii faraska diyaaradaasunbaa buuxinaysa ya diyaaadihiina imika tiina imika dadkii waa lagala haayba taasina waa kasii dartay iyaduna taasi iyadu alxamdulilah iyadu ijtihaadkii waa inaga fududaysayo dee iyadu diyaaradda waxba lama siinaye taasi iyadu hawsheedu way fududda laakiin haddii maaragtay diyaaradihii kale ee dee la saaraa kuwaasaa markaa u baahan ijtihaad mucaasira bal hadda iyagii iyo dadkii afentariga ahaa ama tignikada dhulka saaraa ma la kala fadilaya mise lama kala fadilayo wayucطaa lifarisi alaaatu asumin b wayucطaa lifarisi alaaatu asumin saddex baa markaa saddex qori baa la siinoo saddex baa la xisaabin marka saddex qori markaynu leenahay ha u fahmin markii aynu haniimadii shan qori u qaybin afar qoribaa ayaa la siinayaa mujaahidiinta afartii qori saddex ka mida ninka faraska fushan la siinaya wiiiba dhan baysagabaad markaa siin haddaad saa moodo ee afartii dib baa la ysugu darayoo tiradii guud baa haddana loo kala qaybinaya markaasaa deetana saddex la siinayaa kan waliraajili kii lugeynayeyna sahmun waaxid hal qori baa la siin walaa yushamu qori dhammaystiran la siin maayo ilaa liman qof mooyaane istakmalat fiihi ay ku dhammaystirantay khamsu sharaad shan shuruudood shan shardi qofkii laga wada helay ayuunbaa qori dhammaystiran helaya maxay shartaasi shantaasi kow alislaam waa inuu horta muslim yahay maxaa meesha ku baxay mid gaaloo ina caawinaya hadduu jiro oo jihaadka dhinaceenna kaga jiray oo ina caawinaya hadduu jiro hadhow marka khaniimadii la qaybinayo isaga qori lama siinayo lamana qadinayo waynu arki doona walbuluuq qaangaar baa isaguna shardia inankii aan qaangaarka ahayn ee inala dagaalamay ee dagaalka inala galay hadduu doono muxuu ahaaye gumaadayba gaalada isaguna dee waxa weeyaan nin buuxa ma aha oo qori dhammaystiran ma qaadanayo waalcaqlu garaadki qofkii waallaa haba inala dagaalame hadduu doono haynala dagaal galabe eh laakiin haddana qori dhammaystiran ma qaadanayo waalxuriyatu xornimadii addoonkii qori dhammaystiran qaadan maayo wadukuuratu labnimadii oo qofkii dumar ahayd hadday dagaalanto qori dhammaystiran ma qaadanayo maxaa la samaynayaa marka fain ikhtala shardu shantaa shardi haddii mid kamida laga waayo qofkii muslim baanu ahayn ma qaangaar baanu ahayn ama waaba qof waala ama waa addoon ama waa gabadh fain ikhtalla shardu min daalika haddii uu meesha ka baxo hal shardi oo shantaa kamidii rudika lahu waa loo qadhiirhaya walam yusham lahu laakiin la siin maayo qori dhammaystiran markaa radkigu sidiisa waa alcaطaaء اqaliil bay yidhahdaan waa qadhiidh in qofka wax loo qadhiiro iya waxaa la yidhaahdaa radki af carabi marka waxaa loo jeedaa xoogaa baa laga siinayaa xoolihii laakiin qori dhammaystiran lama siinayo qorigii dhammayska tirnaa wax ka yar baa la siinaya markii markaa radkigii de inta iyaga gooni loo saaro ayaa intii kale markaa la qaybinaya maxaa weli inoo dhiman ya hal qoriyaynu gaar u dhignay baa jiray hal qoriyaynu gaar u dhignay ayaa jiray wuxuu yidhi wayuqsamu اlkhumusu khumuskii harhsanaayanu goonida u dhignay oo qorigii harhsanaaya ilan afarun baynu ciidankii u qaybinay qorigaa waxaa loo qaybin calaa khamsati asumin shan qori baa isagana loo sii kala jebin qaybtii harsanaydee markaynu shan u qaybinay qorigii haray ahaa qorigaasaa markii isagana loo yimaado waa la qaybinayaa isagana shan meelood baa loo qaybinaya oo isleeg سهم هل قري لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رسولك الهي باله دي رسولك الهي ما انت ما نوله oo in lama jooge maxaa la yeelaya yusrafu ba'dahu nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam intii uu dhintay kadib waxa lagu bixinaya lil masalih danta guud sahmigi nabiga kaleey sallallahu wasalaam waa dan guud buu noqonayaa iyo danta guud yaa lagu bixinaya bangiga lagu shubaya وسهم هل قرنا لذوي القربى قرابدي النبي عليه الصلاة والسلام يا يالانيس وهم وحوي قرابد النبي بنو هاشم وبنو المطلب واللبدي رير اينو الزكاة كسو حرمنا اينو الزكاة ما قادنا ايان هل كان لغا سينيا ايان او قري قاسي كو يالانيا خبسكي اي هل قري كو يالانيا reer bani haashim ibni cabdi manaaf iyo reer bani mualib ibni cabdi manaaf wa sahmun lilyataama hal qorina waxaa iskale agoonta muslimiinta agoomahooda yaa iskale wa sahmun hal qorina lilmasaakiin dadka baahan baale wa sahmun hal qorina liabnaa'i sabiil dadka musaafiriinta ah ee socotada ah ee sahayla-aanta jooga yaa iskale shantaa ayaa khumuskii harayna loo kala qaybinaya faslun wayuqsamu maalu lfayi calaa khamsatin wayuqsamu waxaa loo qaybin maalu lfayi xoolihii fayga faygu muxuu ahaa faygu waxa weeye faaya fiu baa laga keenay afcarabi ahaanoo faaa wuu soo noqday wey fay marka waa wixii soo noqday harhka fay baa la yidhaahda waa marka uu har galabeed yahay gelinka dambe harkiisa ayaa fay la yidhaahdaa ilan gelinkii hore harku xagguu jiraa ya gelinka hore harku xagguu jiraa galbeed soo ma alcaadadiiba xaggan ka soo baxa galbeed buu jiraa gelinka hore gelinka dambena wuu noqona xagganu u laabanayaa soo ma dhinacan kale u noqonaya markaa fay baa la yidhah uu noqday xaggan kale u tegey markaa fay waa wax soo noqday haddaba waxaa loola jeedaa halkan xoolihii gaaladu dagaal la-aan ka yaaceen wixii aynu gaalada ka helno dagaal la-aan iyadoon lala dagaalamin ama waa la yar cabsi geliyey uun markaasuun bay qaxeen waynu soo gurnay wixii iyo dhulkii ay ka tegeen iyo guryihii iyo wixii fay baa la odhanaya iyo jizyada ay noo soo socota aynu arki doonno oo cashuurtii gaalada laga qaadaye cashuurtaasina waa xoolo gaaladii ka yimid laakiin aan dagaal lagu helin wax kastoo gaalada aynu ka qaadno oo aan dagaal ku iman baa waxaa la yidhaahdaa fay waxaa kaloo fay la odhanayaa kii murtadka ahaa aynu dilay xoolihii ukamaarata oole markaa haystay iyaguna fayganay gelayaan wa yuqsamu haddaba waa la qaybin maalulfayi xoolihii fayga ahaa ee aan haniimada ahayn iyaga laftoodana calaa khamsatin shan qori baa laga dhigaya yusrafu khumusuhu hal khumus hal qori oo ka mida waxaa lagu bixin calaa man yusrafu calayhim khumusu lghaniima khumuskii haniimada qorigii haniimada ee shanaad aynoo aynu gaarka u dhignay dadkii loo qaybinayey baa hal qori oo kanana loo qaybin kuwaas maxay ahaayeen masaalixdii waa sahmigii nebiga sahmigii dawil qurbaha sahmigii masaakiinta kii agoomaha iyo kii ibnu sabiilka hal qori shantaa qolaa loo qaybin maxaa soo haray afar qori oo kale wa yucطaa waxaa la siin arbacatu akhmaasiha afarta khumus ee soo haray akhmaasiha markaa damiirkaas muanafka ah malaha haniimadii buu sheekhu dee sii xasuustaayo markaasuu akhmaasiha yidhi faygu waa mudakaro waxaa la odhanaya arbacatu akhmaasihi wuu saxay inkastoo nusakda qaarkood bay ku qoran tahay la yidhi arbacatu akhmaasihi saas wey yani afcarabi ahaan bay saasi saxta fayga afartiisa khumusee kale waxaa loo yeeli oo la siini lilmuqaatila askarta ciidanka dowladda muslimiinta dowladdan islaamka ah ciidankeeda muqaatiladu ma aha dadkan caadiga dagaalami karaya maaha waa dadkii ciidanka ahaa ee markooda horeba dee dowladdu ay markaa waxa weeye ahaa ciidankii qalabka siday ee jihaadka loogu talagalay iyo inay waddanka difaacaan dhulka islaamka inay difaacaan raggii loogu talagalay ee ciidanka ah ee jeyshka ahaa kuwa ayaa afarta khumus ee kale la siinaya oo sidii marka waxa dee loo qaybinayaayo la eegayaa dant maarata baahidooda iyo mid waliba caruurta maarata waxa weeyaan biilo iyo inta ku filan baa la eegaya markaasa mid walba in ku filan la siinaya hadday markaa wax ka soo harhaan ciidankii markii loo qaybiyey hadday wax soo harhaan wa fii masaalix اlmuslimiin wixii soo haray waxaa lagu bixin masaalixdii muslimiinta dan guud bay iska noqonayaano dantii muslimiinta iyaa wixii soo haray lagu bixinaya faslu washaraa'iطu wujuubi اljizyati amsu khamsu khisaal halkan wuxuu ka hadlayaa sheekhu jizyadii jizyadu waxa weeyi waa cashuurta laga qaadayo gaalada inagu dhex nool aynu u ogolaanay inay iskala keen joogaan weligood oy halkeenna iskaga noolaadaan lacagtaana iska bixiyaan dadka aynu u ogolaanay ee inala joogaya kuwa ayaa markaa jizye laga qaadaa waa cashuur shuruudahan soo socotale wuxuu yihi washaraa'iطu wujuubi اljizyati jizyadaa iyo cashuurtaa gaalada laga qaadayo shuruudaha ay ku waajibtaa khamsu khisaalin waa shan arimood kow albuluuq gaalku waa inuu qaangaar yahay kii aan qaangaarkan waxba ka qaadi mayno waayo ma shaqaysanayo de waaba ilmo yar inta badan waxba markaa dakli ma laha walcaqlu waa inuu miyir qabo gaalkii waa laa waxba ka qaadi mayno walxuriyatu waa inuu xor yahay hadduu addoon yahay gaalku de kaasi wuu mashquulsan yaho sayidkiisi baa ku shaqaysanaye isagana waxba kama qaadayn oo xataa sayidkiisa ma odhanayno ka bixi addoonkaaga wاdukuuratu lab inuu yahay dumarkii waxba la weydiin maayo dumarkii gaalada iyagana waxba laga qaadi maayo shardiga shanaad waa an yakuuna min ahli اkitaab waa inuu yahay ahlu kitaab yahuud ama kirista aw miman lahu shubhaةu kitaab haddii aanu labadaa ka mid ahayn waa inuu yahay wax kitaab u eg cid leh labadaasi kitaab bay leeyihiin oo de yahuudduna towraadii bay haqalloociyaan oo ha qaldaan laakiin de haddana asal ahaan diintooda towraad bay ka soo jeedaa kuwan nasaarada ama kiristankana injiil bay ka soo jeedaa wixii aan labadaa ahayn waa inuu wax kitaab u eg haysto sida maalan qolyaha qaarkoodoo ka diin dhigta diintii suxufi ibraahim calayhi salaam nebiyullaahi ibraahim suxuftii la siiyey kuwa markaa u nisbo sheeganaya oo kale iyo kuwa markaa zabuurtii nebiyullaahi daawuud la siiyey u nisbo sheeganaya iyo wax noocaasa waa inay yihiinoo shubhatu kitaab ay leeyihiin majuustiina waa saas oo kale oo iyagana shubatu kitaabkaa iyaa loogu xambaaraya iyagana sidaa markaa ahlu kitaabkaa loola dhaqmayaayo jizyadii waa laga qaadaya laakiin haddaanu qofku waxbaba intaa mid ka midaba aanu haysan uu wathani yahay sanab caabudaya ama da maarata waxa weeye xidigaha mid caabudaya uu iska yahay ama aan diinba lahayn oo mulxid uu iska yahay kaasi isaga waxaa la leeyahy ama waad islaami ama nagu dhex noolaan maysa waa lagu dilaya oo isaga kama yeelayno fasaadkiisaa sii qariban marka isagu inala joogi maayo ama wuu islaamaya ama waa la dilaya kaa isaga wa aqalu ljizyati haddaba jizyadii iyo cashuurtii inta ugu yari diinaarun waa hal diinaar fii kulli xawlin sanad walba inuu iska bixiyo sanad walba hal diinaar waa inuu iska bixiyo kii shuruuddaa laga helay wax ka yari ma jiro diinaar lagama yarayn karo hal diinaar kooda baahani hal diinaar buu bixinaya inagii hore usoo qiyaasnay diinaarku intuu noqonay wa yuukhadu waxaa laga qaaday min almutawasiti kii xaalad dhexe ku sugnaa ee wax iska yar haystay laakiin aan maaragtay taajirka ahayn diinaaraani laba diinaar baa kaa laga qaaday wa min almuusiri kii hodanka ahaa ee wax fiican haystay ee lacaglayda ahaa arbacatu danaaniir afar diinaar iska bixi baa la odhan istixbaaban saasaa markaa waxa weeyaan wanaagsan imaamku inuu markaa yaraa ama wax ka sii badan wey haddii laga sii badiyana dee waa sax waar adigu wax fiican toban diinaar iska bixi baa la odhanaya ha laysla soo daadego ha laysla soo daadego afar markaa ayaan loo dhaafin wayajuusu waxaa bannaan an yashtaria calayhim inuu ku shardiyo imaamku markii heshiiska la gelayo ilan heshiis bay nagula joogayaan addiyaafata inay sooriyeeyaan ciddii socota ah ee inaga inaga mid ah fadlan iyadoo sooriyadaasi dheeri ka ah can miqdaari اljizya qadarkii cashuurta ay bixinayeen sooriye ka dheeriyana waa lagu waa lagu waajibinoo waa lagu shardiin karaayo waa la odhanayaa ciddii socota ee annaga ah muslimiinta ah ee kugu soo marta halkaa aad degan tahayna inaad sooriyeysa ayaa lagugu leeyahay oo xaq lagugu leeyahay saddex maalmood waa laga saxeexay marka qofkii marka waxa weeyaan muslimahee dee socotay halkaa maraya xaq buu leey inuu ku dego oo uu markaa waxa weeyaan sooriyeeyo jizyadiina dheeri bay ka taho diinaarkii ama labadii diinaar ama afartii diinaar sidoodii bay u sugayeen wayatadamanu caqdu ljizyati heshiiska jizyadu wuxuu waxaa kaloo markaa waxa weeye koobsanaya oo ku jiraya arbacata ashyaa afar arrimood oo kale kow an yu-addu ljizya afar arrimood ba ayaa koobsanaya kow an yu-addu ljizya inay horta dee cashuurtaa bixiyaan laba wa an tajriya calayhim axkaamu lislaam inay u hoggaansamaan axkaamta islaamka axkaamta islaamka ay ku socoto oo wixii ay geystaan hadday zinaystaan hadday waxadaan axkaamta islaamka lagu socodsiiyo wixii ay inuu xaaraan yahay oo arkayaan wey wixii ay inuu xalaal yahay arkatay khamrigii oo kale dee inuu xalaal yahay u arkaan lagu xadayn maayo laakiin waa inay qarsadaan oy meelahooda gaarka ah ay ku cabbaan laakiin hadday inala soo maarata waxa weyaan banaanka usoo bixiyaan waynu edbinaynaa laakiin iyaga xadkii khamriga lagu qaadi maayo mar hadday xalaal u arkayaan wa an laa yadkuruu waa inaani ku sheegin diin alislaam diinta islaamka ilaa bikhayr wax fiican mooyaane wax kale diinta islaamka inay aflagaadeeyaanna loo ogolaan maayo wa an laa yafcaluu waa inaanay samaynin maa fiihi dararun cala lmuslimiin wax dhib ku ah muslimiinta sida inay basaasiin noqdaan oo kale gaalada muslimiinta u basaasay ama basaasiintu inay iyaga ku soo degaan oy saldhig u noqdaan wixii muslimiinta dhib ku ah iyadana laga yeeli maayo wayucrafuuna waxaa lagu garanayaa gaaladii waa inay muslimka ka socnaadaan maxay kaga socnaanayaan salaantii iyo waxyaalo fara badan baa imanaya marka waa inay muslimkii ka socnaadaan maxay kaga socnaanayaan bilubsi lkhiyaari inay xidhaan khiyaarka khiyaarku waa yani midab ka duwan dharka idhan dharku xidhan yahay ayuu halkaa wuxuu kaga tolayaa midab ka duwan ayuu halkaa garabka kaga samaynaya layn baa lagaga samaynayaa waxa weeye midabka hadduu cadaan yahay maalan midab casaanahoo kale ayuu halkaa ku samaysanaya oo ku tolaya si loo garto inaanu ninkani muslim ahayn wa shaddi zunnaari iyo inay markaa ay xidhaan dhexirka markaa waa zunaarku waa xadhig ay dhexda ku xidhan jireen qolyaha kiristaanka iyo wixii lamidka inay markaa dhexirkaana xidhaanoo ay xadhiggaasi dhexda ku xidhaan lagu garanayo inaanay muslimiintii ahayn wayumnacuuna waxaa loo diidi min rukuubi اlkhayl fardaha fulaan dameeraha iyaha iska fulaan baa laakiin iyagu fardaha looma ogolo oo waxaa la xaqiijinayaa xataa yucطu اljizyata can yadin wahum saakiruun tii baa la xaqiijinayaayo w inay dulaysnaadaan baa laleeyaho farasku wuxuu keenayaa waxa weeyaan marata weyni iyo isla weyni iyo hawl buu keenaya nimankana inay dulaysnaadaan baa la doonaya markaa fardihii inay fulaanna waa loo diiday maanta baabuurtaynu u diidan iyagii baa samaynaya marka haddaynu diidan inagii noo diidaan baa dhici karaysa soo ma oo yidhahdaan ba idinma soo dhoofinayn wasala allah wasalam ala nabiyina maxamed allah aclam